بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويجهر الامام والمنفرد في الصبح والجمعه والعيدين والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح والاوليين من المغرب والعشاء ويسر بالباقي فقرات كان وحو شيخ اوغا هدليا رحمه الله صلاه جهريا iyo salaadaha sirriga wuxuu tirinayaa salaadaha qiraa'adooda lala jahrayo marka u dambaysana wuxuu ku yidhi intii ka soo hartay inta la sheegay waa la siraysanayaa intii soo harta waa la siraysanayaa qiraa'ada wuxuu yidhi wayajhalu wayajharu alimaamu imaamku waa la jahrayaa walmunfaridu iyo midka keligii tukanaya wuxuu la jahrayaa fi subxi salaada subax dhexdeeda qiraa'ada waa la jahrayaa waljumucati jumcaha salaada jumcaha dhexdeedna qiraa'ada waa la jahrayaa walciidayni labada ciid salaadoodana qiraa'ada waa la jahrayaa walistisqaa'i salaatu listisqaa dhexdeedana oo qiraa'ada waa la jahrayaa wa khusuufi alqamari dayaxmadoobaadka dhexdiina qiraa'ada waa la jahrayaa wataraawiixi salaada taraawiixda dhexdeeda qiraa'ada waa la jahrayaa waluulayayni iyo labada hore oo min almaqribi maqribka ka mida qiraa'ada waa la jahrayaa walcishaa'i iyo labada horoo cishaha ka mid ah ayaana qiraa'ada waa la jahraya wa yusiru qiraa'ada waa siraysanayaa bilbaaqii inta soo hartay salaadihii soo haray qiraa'adooda waa siraysanayaa intaan sheegnaa jahriyaa buu leeyahay sheekhu raximahullah waxay intaa ka soo harana siriye way qiraa'adeeda salaadaha shanta ah mid ka mid ah qiraa'adeeda waa lala jahrayaa waa salaada subax labada ragcee salaada subax labadaba qiraa'ada waa jahriya salaatu lmaqrib iyo salaatu lcishaana labada ugu horeysa ayaa jahriye ah cishaha labadiisa dambe waa siriya maqribka ragcada u dambeysana waa siriya qiraa'ada aljumuca ayada labada ragcaba waa jahriya alciidayn ayadana labada ragco waa jahriya salaatu listisqaa meeqa ragco waay ayadana waa soo marnay mar dhow buluuqulmaraamkana waa ku soo marnay saxiixulbukhaarina waa ku soo marnay laba ragco waay labada ragcaba qiraa'ada waa lala jaaraya wa khusuufi alqamar khusuufi alqamar markuu yidhi mu'alifku muxuu meesha ka saarayaa kusuufu shamsi waxaan soo marnay oon buluuqa ku soo marnay madhabu shaaficiya waxa weeye kusuufu shamsi qiraa'adeeda waa la siraysanaya maxaa yeele waa salaatu nahaar bay yidhaahdeen waa salaad maalinkii la tukanaayo maadaama salaatu nahaar ay tahay salaatu nahaar waa siriya waxay kala qaadeen marka khusuufu shamsi markii loo tukanaayo iyo markii khusuufu alqamar loo tukanayo khusuufu alqamar goormaa la tukanaya ma habeen amase waa maalin dayaxmadoobaad habeen u dhaca idan dayaxmadoobaad markuu dhaco qiraa'ada waa lala jahraya laakiin qoraxmadoobaad hadduu dhaco qoraxdu ay madoobaato madhabu shaaficiya waxa waye qiraa'ada in la siraysanayo sida saxiixaana waa in lala jahrayo kusuufu shamsi waalqamar labaduba qiraa'ada waa lala jahraya axaadiisuna arrintaas ayay tusinaysaa in qiraa'ada lala jahrayo marka meeshaan sheikhu waa ka reebay kusuufi shams sida saxiixaana waa in lagu daro salaada loo tukanayo likusuufi shamsi qiraa'adeeda waa lala jahraya salaatu taraawiixna waa lala jahraya salaadahaasi marka waxaa la yidhahdaa asalawaat aljahriya salaadaha jahriga baa loo yaqaan oo qiraa'adooda lala jahraya wixii intaa ka soo harana waa la siraysanayaa buy wayusiru bilbaaqi sheikhu raximah allahu tacaala halkan wujuubna ma sheegin istixbaabna ma sheegin wuxuu ka cabiro un wayajharu wayajharu maxay ixtimaali kartaa wujuubna way ixtimaashaa jahriga istixbaabna waa ixtimaala laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay bayna alculamaa qiraa'ada in lala jahro fi salawaati aljahriya iyo in qiraa'ada la siraysto fi salawaati siriya waa arrin mustaxab oo sunnaawa waajib ma ah walidaalika qofee hadduu cagsiyo salaadiisu ku buri mayso waxnana u dhibi maysa laakiin waa khilaafu sunna sunnadii iyo dariiqadii ee nebiga sala allahu alay slam ayuu arrinkaa ku khilaafay laakiin ma aha nin la leeyahay waajib uu ka tago waa aasimo waa dembaabayaa ma aha salaadaha jahriga in qiraa'ada lala jahro kuwa sirigaana qiraa'ada la siraysto waa sunna biijmaaci alculamaa culummadu way isku waafaqeen ijmaacaasina culummada qaar ka mid ah soo naqliyeen oo nawowi ka mid yaha raximahu llah wuxuu yidhi sheikhu raximah llah fain qadaa faa'itata alleyli aw annahaari leylan masaladan waxay ka dhalanaysaa midii hadda aan ka hadlayna faraceedii wey hadda waxaan ka hadalnay soomaha salawaat ljahriya in loola tiriyo sheikhu noo tiriyo raximah llah wixii jahriyada ka soo harana muxuu yidhaahday waa la siraysanayaa qiraa'ada masaladaas furuucay leedahay furuucdeedii wax ka mid ah ayuu halkan ku sheegaya wuxuu yidhi fain qadaa hadduu soo qalleeyo faa'itata alleyli mid habeenkii dhaaftay aw innahaari ama mid maalinkii dhaafta hadduu soo qalleeyo leylan goor habeena hadduu soo qalleeyo jahara qiraa'ada waa la jahrayaa aw faa'itata annahaari ama mid maalinkii dhaaftay hadduu soo qalleeyo aw illeyli ama habeenkii dhaaftay nahaaran goor maalina hadduu soo qalleeyo asara waa siraysanayaa ila subxa ilaa salaada subax mooyaane fa innahu salaada subax yajharu biqadaa'iha fa innahu shaniya yajharu wuxuu la jahrayaa biqadaa'iha ay biqadaa'i subxi salaada subax soo qallaynteeda waa la jahrayaa mutlaqan markuu soo qallaynayo qiraa'ada waa la jahrayaa mutlaqan mutlaqan muxuu ula jeedaa ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato markii salaadaha jahriga iyo kuwa siriga shiikhuu noo kala saaray ayuu halkaa mas'alo keenay masaladaasi waxa waye hadday salaadi ku dhaafto salaadaasi ha noqoto mid habeenkii lagaa rabay ama ha ahaato mid maalinkii lagaa rabay salaadaa ku dhaaftay salaadaa ku dhaaftay waxaad soo qallaynaysaa goor habeena qiraa'ada ma la jahraysaa mase waa siraysanaysaa waa la jahraysaa buuli haddaad habeen soo qallaynayso salaadaasi ama salaad ha noqoto habeen ku dhaaftay ama ha ahaato mid maalin ku dhaaftay habeen marba haddaadba mar habeenkii soo qallaynayso waa inaad la jaharto cagsiguna waa sidaas oo kale hadday salaadi ku dhaafto salaadaasi ha noqoto mid maalinkiiya oo salaad maalin lagaa rabay ha ahaato ama mid habeenkii lagaa rabay ha ahaatee haddaad soo qallaynayso goor maalina qiraa'ada waa siraysanaysaa maxaa laga soo istisnoodoo laga soo reebay salaatu subxi salaatu subxi ayada qiraa'adeeda waa lala jahrayaa mutlaqan ama habeen soo qallay ama maalin soo qalleeya waa lala jahrayaa qiraa'adeeda maalan haddaan masaladan tusaale u keenno salaatu duhri ayaa ku dhaaftay salaatu duhri waa salaatu nahaar soo maha waa salaad maalinkii lala yimaado salaadii duhuraa ku dhaaftay waad hilmaamtay maalan casirkii baa tukatay salaaddii casar weli duhurka waa hilmaamsan tahay kadib maqrib aad tukatay maqrib mar haddii la tukado wixii ka dambeeya waa habeen sooma habeenaa la joogaa habeenkiiba wuxuu soo xasuustay maanta inuusan tukan salaadii duhurka maxaa waajib ku ah waa inuu soo qalleeyo duhurkii goorkuu soo qallaynayna waa goorma waa habeen idan muxuu samaynayaa wuxuu leeyahay sheikhu qiraa'ada waa la jaaraya duhurkii la soo qallaynaya habeen waa inuu qiraa'adii la jaaro waayo maxaa yeelay waktiga la soo qallaynayaa habeena waktiga la soo qallaynayo ayaa habeena cagsiguna waa sidaas oo kale maalan salaaddii cishihii ayaad hilmaamtay salaadda subaxaad tukatay markaad salaaddii subax tukato barqadii la gaaray ayaa cajalkii dib u celiday maskaxdaada dibaa u fakertay waxaad soo xasuusatay inaadaan xalay cishihii tukan oo cishihii uu ku dhaafay maxaa lagaa rabaa waxaa waajiba soo maaha inaad soo qallayso salaatu lcishaa waktigaa aad joogtana waa waktigee waa nahaaro waa maalin cishahana muxuu ka mid ahaa labadiisa ragcay hore waa lala jahraya soo maaha qiraa'ada hadda waa siraysanaysaa la jahri mayse hadda waa siraysanaysaa maxaa yeele waktiga aad soo qalaynaysid ayaa maalina fainqadaa faa'itata alleyli aw innahaari leylan faa'itadu ama habeen ha noqoto ama maalin ha ahaato ayada ma aha muhimadda hadday ku dhaafto mid habeenkii faa'itadeeda ama mid habeenkii ku dhaafto ama mid maalin ku dhaafto haddaad soo qal hadduu qofku soo qalleeyo leylan goor habeen waqtiga la soo qallaynayaa habeena jahara waa la jahrayaa qiraa'ada mar walba maxaa la fiirinaya waqtiga la soo qallaynayaa la fiirinaya salaadaasi ayadu ama habeen ha ahaato me waqtiga lagaa rabay ama maalin ha ahaato laakiin waxa la fiirinayo jahriga iyo israarku ku xihan yihiin waa maxay waqtiga la soo qallaynayo haddaad habeen soo qallayso jahara waa la jahrayaa wey aw faa'itata nahaari aw illeyl ama hadduu soo qallaynayo mid faa'itadii maalinkii mid maalinkii dhaaftay ama mid habeen dhaaftay hadduu soo qallaynayo nahaaran goor maalina asara waa siraysanaya buu yidhi qiraa'ada ila subxa ilaa salaada subax mooye salaada subax ayadu waqtigaad soo qallaysaba qiraa'adeeda waa la jahraysaa jahriga salaada lala jahrayo imaam markuu qofku yahay jahrigiisa waa la yaqaanaa waa inuu ma'muumiinta maqashiiyo saasaa laasim ku ah soo maha laakiin qofka munfaridka ah ee keligii tukanayo jahrigiisu ma ka jahri limaamba mise waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin jahrigiisu macnaheedu ma ahan inuu dadka masaajidka joogo dhan uu maqashiinayo ma aha wuxuu la jahrayaa jahri ou si fiican asiga isku maqashiin karo laakiin dadka meesha jooga ama masaajidka jooga hadday maalan qur-aan akhrisanayaan iyo hadday salaado tukanayaanba waxaa la rabaa inuusan ku iscaajin qaylada ama codka kor u qaadayo walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqur'aan fainahu yajharu biqadaa'iha wuxuu la jahrayaa buu yidhi soo qallaynteeda muطlaqan muطlaqan waa la jahraya sidaasaa sheikhu yidhi raximah ullah laakiin si arrintan uu salaada subax shiikhu ka sheegay madhabku iskuma waafaqsana a'immada madhabka qaar ka mid ah waxay leeyihiin qowlka muctamadka ah waxa waaye salaada subax inay salaadaha kale la mid tahay salaada subax inay salaadaha kale la mid tahay oo haddii nahaaran lasoo qalleeyana waa la siraysanayaa haddii leylan lasoo qalleeyana qiraa'ada waa lala jahraya laakiin hadda waxaan soo marnay alisraar waaljahru bilqiraa'a labaduba inaysan waajib ahayn labaduba waa xukunkooda salaadaha jaariga in lala jahro kuwa sirigana la siraysto waa sunna qaala waman laa yuxsinu alfaatixata qofkaanan faatixada wanaajinaynin lazimahu waxaa ku laasima tacallumuhaa barashada faatixada waajib ku ah wa ilaa haddii kale fa qiraa'atuhaa waxaa ku laasima faatixada akhrinteeda min musxafin oo musxafka ka akhrinayo musxaf markuu ka akhrinayo hadda waa inuu akhriska yaqaan ilaa dowsa akhriska aqoon faataxadiina uusan hagaaji karin musxafka waxba uma galo yacni wax gooni usoo kordhin maayo musxafka musxafka waxa ka akhrinaya waa qof yaqaano wa waman laa yuxsinu alfaatixata qofkaanan faatixada hagaajinayn macnaa faatixada ma yaqaan lazimahu tacallumuha waa ku waajib inuu faatixada barto waa ku waajib wa ilaa haddii kale fa qiraa'atuha ay fayalzamuhu waxaa ku laazima qiraa'atuhaa faatixada akhrinteeda min musxafin uu ka akhrinayaa laasim ku noqonaysa fain cajaza hadduu ka caajizo licadami dalik arrinkaasoon jirin awgii hadduu ka caajizo macnaha musxafkamaba akhri karo waa awoodi kari waaye cajziga hadda halkan cadamulqudra laga wada waa awoodi waaye aw lam yajid ama muusan helin mucalliman mucallim waxbara ma helin aw daaqa alwaqtu ama waqtigaa wuxuu cidhiiri ka noqday can itacallumi barashadii xarumat waxaa xaaraam noqonaya bilcujmati cujmo inuu ku akhriyo faatixadii xaaraam waay marna lama ogolo inuu luqa cajama ku akhrinayo yidhaah faatixadu anigu ma aqaano bilcarabiya ee bilcajamiyaan ku akrinaya mar laga yeelayo lama arko waxaa laasima inuu faatixada akhriyo ou barto waa ku waajib hadday faatixada uusan baran laakiin ay suuragal u tahay inuu musxafka ka akhriyo oo alkitaaba walqiraa'a uu yaqaano wax akhrin karo maxaa ku laasima musxafka inuu ka akhriyo waa ku waajib hadduu awoodi waayo inuu musxaf ka akhriyo faatixadii cid bartana uu waayo mucallim uu heli waayo ama fursaduu ku bartaba uusan helin aw daaqa alwaqtu meeshuu shiiqu leeyahay waqtiga baa ciriiri noqday waqtigaa ciriiri noqday waqtiguu faatixada ku baran karo qofkaani ma helin ama macallin bara ma helin xarumat ay xarumat qiraa'atuha waxaa xaaraama faatixadii in la akhriyo bilcajamiyati lagu akhriyo luqadii caajamta in lagu akhriyo faatixadii xaaraam waay fain axsana hadduusa marka faatixada aqoonsooy muxuu samayn doonaa sheikaasaa keeni doona fain axsana hadduu wanaajiyo hayrahaa faatixadii waxaan ahayn qofka masalan faatixadii ma yaqaan laakiin qur-aan kale u yaqaan qur-aan kale ayuu yaqaan oo aan faatixadii ahayn laazimahu waxaa ku laazima sabcu aayaatin toddoba aayadood ayaa laazim ku ah ay lazimahu qiraa'atu sabci aayaat waxaa ku laazima toddoba aayadood akhrintood laa tanqusu xuruufuhaa xuruufteedu kama nuqsaamayso can xuruufi alfaatixati faatixadii xuruufteeda toddoba aayadood oo xuruuf ahaan aan faatixadii ka xuruuf yarayn ayuu akhrinayaa beddelkii faatixada fain lam yuxsin qur'aanan hadduusan qur'aanba hagaaji karin lalfaatixa walaa hayrahaa midna ma hagaajin karo ma yaqaan lazimahu waxaa ku laazima sabcatu adkaarin toddoba dikri ayaa ku laazima bicadadi xuruufihaa oo xuruuftii faatixada tiradeedii ah faatixadu inta xaraf ay ka kooban tahay toddoba dikri oo asigana intaa ka kooban ayaa ku laazima inuu la yimaado wey adkaaruu akhrinaya qofka hadduu faatixadii awoodi waayo muxuu samaynayaa arrintaasi xadiia axaadiia ku soo aroortay axaadiidaas waxaa ka mid ah xadiidu cabdillaahi bni abi awfa radia allahu can ee uu soo saaray alimaamu abu daawuud fii sunanihi abu daawuud raximah اllah xadiidkan yani wuxuu u sameeyey baab wuxuu u baabeeyey baabu maa yujziu alummiya walacjamiya min alqira'ati baabu maa yujziu alummiya walacjamiya min alqiraa'ati wuxuu baabu yahay waxa ka gudaya qofka ummiga ummi waa aladii laa yaktubu walaa yaqra'u lmaktuub waa midka aan wax qorin wax qoranna aan akhri karin ummi baa la yidhaahdaa wuxuu baabu yahay marka waxa ka gudaya qofka ummiga ah iyo midka acjamiga min alqiraa'ati oo qiraa'adii qiraa'ada ka gudi karta hadduu faatixada awoodi waayo ayuu baabu yahay buy taxta hada albaabna wuxuu ku sheegay xadiidu cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canه qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni abi awfa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير وحوير ابن أبي أوفى رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبا النبي قويم صلى الله عليه وسلم فقال وحوير إني لا أستطيع أن ما أود أن أخذ من القرآن شيئا قرآن كإنا وحكقاته ما أود أبو الرسول كإلهي معناه قرآن وحبك ما حفظ السنوة waxaan ka aqaano qur-aanka ma jiraan mana awoodo inaan wax ka qaato facallimnii waxaad i bartaa maa yujzi'unii minhu wax iga gudaaya akhrintii qur-aanka iyo faatixadii akhrinteeda wax iga gudaaya ibar rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yidhi nebigu sal slam qul waxaad tidhaahdaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah sidaa dheh wey qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allah haadaa lilaah arrintaan arrimahan la sheegay ama arrintan ilaahay bay u sugnaatay wey ilaan dhammaan waa ammaan ilaahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar dhammaantood waa hana'un cala allah waa ammaan ilaahay la ammaanayo intaan ilaahay baa iskale famaa lii anigu maxaan leeyahay buy taa ilaahay baa iska leh anigu maxaan leeyahay rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabig alay slat slam qul waxaad tidhaahdaa allaahuma arxamnii ilaahu i naxariis waarsuqnii allow i irsaaq wacaafinii ilaahu i caafi icaafi macnaheedu waxa waa ilaahu iga caafi oo iga nabadgeli balaayo dhammaanteed alcaafiya fi dunya walaakhira labada waa soo gelaysaa wahdinii allow i hanuuni sidaa dheh taasna waa miduu asiga lahaa macnaha ku ducaysa waayo ducadaas adugu taasaad leedahay ilaahay bari falamaa qaama markuu ninkii istaagay qaala haakadaa biyadih wuxuu haakadaa biyadih qaala haakadaa biyadih qaalada waa bimacnaa facala wa wuxuu sameeyey gacantiisuu sidaa ku sameeyey macnaha markuu nebigu u sheegayo subxaana allah ayuu tirinayay farihiisuu laalaabay marka haakadaa biyadihi ayuu sameeyey macnaha farahuu laabtay wa nebiga calayh slat slam wuxuu yidhi amaa haadaa amaa ninkaani faqad mala'a yadayhi wuxuu gacmihiisa ka buuxiyey buu yidhi min alkhayri khayru gacmaha ka buuxsaday buu ila wuxuu faraha la laalaabayo waa khayr waa dikri ilaahay iyo xus ilaahay iyo ducawa wuxuu rabaa inuu xifdiyo wixii loo sheegaya xadiidkan waa xadiid xasana axaadiid dhowrahoo la noocana waa jiraan bimajmuuci turuq waa xadiid xasana wa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka hadduu qofka awoodi kari waayo inuu faatixada akhriyo ama faatixada uusan aqoonin bedelkii faatixada ilaahay buu xusayaa adkaartaanu la imaanaya subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah kadibna waa ducaysanaya ilaan faatixada aakhirkeeda ducay ahayd soo ma ducadii faatixada aakhirkeeda ku jirtay ayada bedelkeeda ducadaanu ku ducaysanaya hadalka shiikhay marka ah bicadadi xuruufiha waa inay noqoto shardi ma ah marba haddii xadiidkaa saxiix xasanka ku soo arooray qofka adkaartaasuu la imaanaya ama cadadka xuruufta faatixada ha gaaro ama ha ka badnaado adkaartaasuu la imaanaya bedelkii faatixada waa qofkaan faatixada aqoon ama aan hagaaji karin laakiin waxaa laga rabaa hadduu adkaartan akhrinayo adkaartan kumeel gaar waay mar walba maxaa laasim ku ah tacalumu alfaatixa waa waajib qofka inuu faatixada barto waa ku waajib fardu cayn ay ku tahay tacalumu alfaatixa barashada faatixada fardu cayn ay ku tahay maxaa yeelay waa in salaad walba la yimaada laga rabaa fa in axsana hadduu hagaajiyo bacda alfaatixati faatixadii qaar ka mida shiikha meeshan wuxuu uga hadlayaa faatixadii wax ka miduu yaqaanaa qayb ka midana ma yaqaan muxuu sameynaya fain axsana hadduu hagaajiyo buu yidhi bacda alfaatixati faatixada qaarkeed qara'ahu bacdigaas uu yaqaan ayuu akhrinayaa wa ataa wuxuuna la imaanayaa bibadalihi bacdigii kale bedelkiisa wuxuu la imaanayaa min qur'aanin qur'aan aw dikrin ama dikri qur'aan ama dikri kale ayuu la imaanaya fain xafida alwala faatixada qeybta uu xifdisan yahay hadday tahay qeybta hore qara'ahu waa akrinaya uma ataa kadibna wuxuu la imaanayaa bilbadeli wixii qeybta dambe bedel ka noqonay ama adkaara ama qur'aan kale ah ayuu ku buuxinaya oo la imaanaya aw ilaakhira ama hadduu xifdisan yahay qeybta dambe ataa bilbadeli marka hore bedelka ayuu la imaanayaa uma qara'ahu kadibna qeybta dambe uu akrinaya meeshaan sheikh wuxuu leeyahay qofka faatixada qeyb ka mida hadduu yaqaan qeybtii uu yaqaano uu akhrinayaa intii uusan aqoonin bedelkeedana qur'aan kale ayuu akhrinayaa hadduu qur-aan kale yaqaan hadduusan qur-aanka kale aqoonna muxuu la imaanayaa adkaaruu la imaanaya qeybta marka uu yaqaano labaa loo kala qaadaya markii bedelka la akhrinayo xaggee bedelkan la gelinaya ila waxaa la yidhi bedelaa lagu buuxinayaa soo ma bedelka xagguu gelayaa waxaa leeyahay haddii faatixada intuu ka xifdisan yahay qeybta hore ay tahay مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انت سو يقان انت كدن بيسنا ما يقان انت او يقيني ما دام قيبت هرأيته انت او يقين الله إمانا فاتح الأول كيد الله إمانا إلى او سو قاره مالك يوم الدين انت كدن بيسنا ما يقان انت كدن بيسنا بدل كيد محو الله إمانا يا hadduu qur-aanka la yaqaanana qur-aanka kale uu ku buuxinayaa haddii uu adkaar yaqaanana adkaartii buu la imaanaya sida xadiidka hadda ku sugnay adkaartii uu la imaanaya uu ku buuxinaya qaybta dambe haddii laakiin uu yaqaano qaybta dambe مثلا اهدنا الصراط المستقيم وحي كدن بيو يقان لكن الحمد لله رب العالمين أولك إلى اهدنا الصراط المستقيم لقصه قارايا ما يقان ما وحا اهدنا الصراط المستقيم آخر مركة هوري maya maxaa yeeley qaybta horee maqan bedelkeeda wixii geli lahaa ayaa la hormarinayaa qaybta horee maqan bedelkeedii wixii geli lahaa baa la hormarinayaa awalkii baa maqnaa adkaartaad ku bilaabaysaa akhrinta adkaartii aad ku bilaabaysaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah ihdina siraata almustaqiim saasaad leedahay halkaasaa ihdina siraat almustaqiim ka sii wadaysaa maxaa yeeley intii horaa kaa maqnayd intii horaad bedel gelinaysaa idan mar walba waxa bedelka noqonaya haddii qaybta dambe bedel laga noqonayana bedelka dibaa loo dhigaya haddii qaybta hore bedel laga noqonayana bedelkaa la hormarinaya intaa waa intuu shiiku kuu sheegayo wuxuu ku yidhi fain xafida alwala alawal muxuu ula jeedaa qaybta hore hadduu xifdiyo qara'ahu qara'ahu awalkii ayuu akhrinaya qara'ahu haada xaggee u noqonaysaa alawalay u noqonaysaa qaybtii horu akhrinaya uma ataa kadibna wuxuu la imaanayaa bilbadeli bedelkii buu la imaanaya qaybta hore markuu akhriyo oo inta uu yaqiinay uu dhammaystiro ayuu bedelkii la imaanaya aw ilaakhira aw in xafida alaakhira ama hadduu xifdiyo qaybta dambe alaakhir waa qaybtii dambe awalkii ka soo horjeeda qaybtii dambe hadduu xifdiyo ataa bilbadeli bedelkuu marka hore la imaanayaa uma qara'ahu kadibna qaybtii dambe uu akrinaya warkaa waa la fahmay soo maa haddii qaybta dambe uu xifdisan yahay marka hore muxuu la imaanayaa ataa bilbadel bedelkuu marka hore la imaanaya ilan qaybta horaan naga maqan bedelkeedaan hormarinayna uma markaa kadibna qara'ahu qaybtii dambe uu xifdisanaa waa aakhirkiiye ayuu markaa kadibna akrinayaa fain lam yuxsin shay-an hadduusan waxba wanaaji karin wax uu wanaaji karo lama arko xataa subxaana allah walxamdu lilah ma wanaaji karo faatixadii bacdi kama yaqaan wax uu yaqaan lama arko waqafa waa istaagayaa buu biqadri alfaatixati ay biqadri qiraa'ati alfaatixa qadar faatixada lagu akhriyo ayuu iska taagnaanaya walaa icaadata calayhi wax soo celinana dushiisa ma ahaanin qofkan masaa-isha fiqiga waa la iska soo qadaraa hadda suuraddan oo kale naadir waayo soo maha dhiciddeeda khaasatan waxay ka dhici kartaa oo la suuradaysan karaa qof xadiidu cahdin bilislaam qof islaamnimada ku cusub waxaa kaloo suuragala kuwa jahli ku fogaado hadda mii iyo baadiye fog ku suganna waa suuragal oo meel aan diin lagu baran ama war diinba aan haynin weligood laga yaabo inaysan qur'aan arag waa muxtaman in la helo laakiin wax badan ma ah waa muxtaman in la helo zamanka hadda la joogana baciid ma ah in la helo dad noocaasa salaadii waa la joogaa qadaruu faatixa yacni waqtigii faatixadii ku barta ma hayo ama adkaar lagu baro ilan salaaddii aa la taagan yahay salaadda ma ka tegayaa mase waxaa la leeyahay tuko faatixadda haddaadan aqoon adkaar la imow haddaadan adkaarti haynin biqadri biqadri qiraa'ati alfaatixa taagnow kadibna rukuuc walaa icaadata calayh saasaa la leeyahay wax soo celin dushiisa ma fattaqu llaha ma istatactum qofkaan intuu awoodi karaa samay la leeyahay waidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma istatactum haddaan wax idin faro intaad awoodi kartaan kala imaada buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam qofkan waxaa la farayaa intuu mar walba awoodi karo hadduu faatixada awoodi karo dhammaanteed inuu akhriyo waa ku waajib hadduu bacdi ku akhrin karo waa ku waajib bacdi hadduu yaqaan xataa bacdigaasi la dhihi maayo haddaadan kaamil u aqoonin iska dhaaf la dhihi maayo lianna almaysuura laa yasqutu bilmacsuur waay isla qaacidadii halkan ku jirta haddii wax fudud yihiin waxaasi fudud lagu ridi maayo shaygii cuslaa sababtii faatixada dhan hadday culays noqotay laakiin bacdi ay fudud tahay bacdiga fududa laleeyaha la imo oo akhri fain lam yuxsin shay-an hadduusan waxba hagaajin karin buu yidhi waqafa waa istaagayaa biqadri alfaatixati ay biqadri qiraa'ati alfaatixa qadar faatixada lagu akhriyo ayuu taagnaanayaa walaa icaadata calayhi wax soo celinana dushiisa ma ahaanin والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين